barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta af soomaaliga ee v o a oo aad ka dhegaysanaysaan muujadaha gaaggaaban hirarka efhimyada geeska afrika iyo caalamka o dhan ood nagala socotaan boggayaga v o a somali com
duhur wanaagsan dhegaystayaal waa arbaco waana koo iyo tobanka bisha julaay sanadka labada kun iyo sideed iyo tobanka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya cabdixakiin maxamuud shirwaac iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan
qodobada aad ku maqli doontaan dhegaystayaal idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa ka mid ah doorka ay teknolojiyadda casrigii ka ciyaarto nolosha dadka baadiyaha ku nool gaar ahaan xilliyada amaba marka ay xooluhu ka lumaan kan hadda baadidiisu waabo aad iyo aad bay u sahlan tahay matalan haddii neefkaasi neef suntan uu geeli uu geel suntan yahay waxaa weeyaan qofkii arkaa cid lambar le buu raadinayaa waxaa laga yaabaa ciduu lambar ka hayo oo uu filayo deegaanka in laga leeyahay buu wacayaa wuxuu leeyahy gela sanar waa isagii markaa lagu soo dhufanaya qofka qofkuu isi dhiibaya markaa baadidiisi waa la sheegayaa sidoo kalena waxaad maqli doontaan adeeg cusub oo dhanka tagaasida ah oo laga furay muqdisho iyo mid ka mida dhallinyarada ka shaqeeya oo ka warramaya
sidoo kale kaalmihii heesaha ayaan ka marhnaan doonin barnaamijka inta aan ku guda jirno
sidoo kalena waxaad maqli doontaan wararkii ugu dambeeyey ee ciyaaraha marka horese ku soo dhowaada warkii dunida madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa si cad oo xoogan u cambaareeyay dalka jarmalka xilli uu bilaabanayo shir sannadeedka nato oo ka dhacaya magaalada brussels ee dalka beljumka isagoo ku eedeeya taageerada markaasi dhuumaha shidaalka baltiga ee badda hoosteeda mara isagoo ku tilmaamay in jarmalku ay maxbuus u yihiin ruushanka kulan adag oo quraac ah oo dhex maray xogayaha guud ee nato jenis stomberg iyo madaxweyne trump ayuu trump ku sheegay in jarmalku uu balaayiin dollar siiyo ruushka islamarkaana waxa uu sheegay in ay doonayaan in maraykanku uu ruushka ka difaaco trump ayaa sidoo kale waxa uu sheegay in ay tahay mid aan habboonayn in maraykanku ay lacag badan ku bixiyaan difaaca yurub taasi oo ka badan lacagaha ay bixiyaan xubnaha wadamada xubnaha ka ah nato isagoo markaasi si joogto ah ugu celceliya cabashadiisa ku aadan lacagaha ay bixiyaan maraykanka oo uu marar badanna soo dhiga bartiisa twitterka waxa uu ka dalbaday xubnaha ku jira nato in ay bixiyaan lacag ku filan oo markaasi u dhiganta tan maraykanku ay bixiyaan ama u dhow si markaasi ay si wadajira ugu difaacaan waxa uu ugu yeeray yurub kadib dagaalkii labaad ee dunida isagoo sheegay in ay muhiim tahay in ay yeeshaan wada shaqayn dhinaca militariga ah stonberg ayaa sidoo kale waxa uu iska diiday eedaha uu usoo jeediyey trump wuxuuna sheegay in wadamada xubnaha ka nato ay markaasi awoodaan in ay wada shaqeeyaan islamarkaana ay iskaga soo dhowaadaan kala fakar duwanaanshiyahooda
shiinaha ayaa ka dareen celiyey go-aanka madaxweyne donald trump uu ku diyaarinayo boqolkiiba tobanka tacriifada ah oo noqonaysa laba boqoloo bilyan oo dollar oo la saarayo ama lagu soo rogayo alaabta ka timaada shiinaha wasiirka ganacsiga ee shiinaha ayaa maanta arrintani ku tilmaamay inay tahay mid aan la aqbali karin islamarkaana ku goodiyey inay ka jawaab celin doonaan taariifadan cusub ee lasoo gudbiyey ama lasoo jeediyey ayaa daba socotaa mid hore loo saaray oo ahayd laba marxaladood taasi oo la saaray konton milyan oo dollar alaabta shiinaha war ka soo baxay amaba uu soo saaray robert lizard oo ah wakiilka ganacsiga maraykanka ayaa lagu sheegay in maamulka madaxweyne donald trump uu si dulqaad leh ugu soo jeediya shiinaha inay joojiyaan isku dheelitirnaanta arrintan iyo weliba inay furaan suuqa islamarkaana ay si rasmiya u bilaabaan amaba ay u hirgeliyaan tartan dhinaca suuqa ah
warkaasi aad kala socotaana dhegaystayaal waa v o a washington waana barnaamijkii dhallinyarada maanta tiknolojiyadda waxay noqotay mid sanadihii u dambeeyey si xawli ah ugu dhex faafaysay guud ahaan bulshada waxaana marka laga yimaado magaalooyinka oo tiknolojiyaddu ay noqotay mid muhiim ah gaar ahaana nolol maalmeedka caadiga ah ayaa sidoo kale waxay qayb weyn ka qaadataa dadka xoolo dhaqatada ah ee baadiyaha ku nool axmed maxamed jaamac waa nin dhallinyaro ah oo ku nool baadiyaha gobolka sool waxaana uu sheegay isagoo u waramayay barnaamijka dhallinyarada maanta in teknolojiyaddu ay ka caawiso inay soo helaan xoolaha ka luma waxaana uu u waramay wariyaha v o e da cabdikariin olol waraysiyo kala duwan aan la yeelanay axmed maxamed jaamac oo ahaa nin geeljiro ah ayaa waxa uu nooga waramayaa faa'iidada dadka reer guuraaga ama reer miyiga uu leeyahay telefoonka kaasoo markaa xooluhu ay ka lumaan ay ku raadsadaan baadidana ay tahay waxa ugu dhibta badan ee dadka reer miyigu ay la kulmaan marka neefku uu ka lumo hayaanka iyo isku soo guurka reer miyigu ay sameeyaan ayaa xooluhu waxay noqdaan kuwa u kala tallaaba deegaanada kala duwan ay daaqa iyo biyaha u duuntaan waxuuna sheegay in haatani si sahlan aad ku helayso marka uu neefku kaa lumo adigoo wacaya meesha lagugu sheego qofka telefoonka sitaa boqolkiiba boqolkan hadda baadidiisu waabo aada iyo aad bay u sahlan tahay matalan haddii neefkaasi neef suntan ugeeli ugeel suntan yahay waxa weeyaan qofkii arkaa cid lamber lebuu raadinayaa waxaa laga yaabaa ciduu lamber ka hayo oo uu filayo deegaanka in laga leeyahay buu wacayaa wuxuu leeyahy gela sanar waa isagii markaa lagu soo dhufanaya qofba qof buu isidhiibaya markaa baadidiisi waa la sheegayaa ninkani waxaa weeye laakiin xilligaa biluu ku maqnaan jiray sanad buu daba socon jiray laakiin waxaa laga yaabaaba kan hadda matalan geela kii doonay raguu qaybo badanoo ka midi inba maalin hadduu doondoono ama telefoon ku raadiyo ama uullo ku raadiyo inuu iska soo noqdo ama meel magaalo aado yidhahdo waan ka yaboohinaya oo matalan uusan adkaysanba ulahayn in uu masaafo baadiya aado oo xilli wixii tii raggii hore uu soo maray uu aadaba dabeedna uu yidhahdo geeli waa yaboohinaya baadida iyadaa fogeyn ba waxa laga yaabaa inay raagto dee waa nin raganimadiisa oo nina waxaa laga yaabaaba inuuba isidhaahdo ma garanaysaa hashaado dee ma garanaysaa intay dhowdahay daba qabo soma waxay tahdaa habeen hashaydiisi lagama karo inuu ku dadaalo isidhaahdo intay dhowdahay soo qabo oo ilahayna u fududayo taa baadidaynu ku jiraa geeljir oo kale geela midna waa mid sumad leh oo la yaqaano midna waa geela aaranka ah ee aan sumada lahayn sidee bay u raadiyaan geeljiruhu
hasha somaadle horta waa hal sumad laho waxawey tii sumadle sumadaa lagu raadiyaa tii kale waxaa weeye sawrac baa lagu raadiyaa ninku waxaa weeyaan hidaraac waxa la yidhahda baa jiro soomaalidu ay taqaano waxaa dhacdaa ninku inuu hashaysa raadkeeda yaqaano haddii meesha ay tahay dhulalka uu raadku ka bixi karo kale haddii kale markuu geela soo dhex maro in hasha hashiisu dhasho xitaa uu garan karo sawraceeda ama dhogorteeda ama qoodheeda ama midabkeeda uu garan karo uu kula soo bixi karo marka waxaa weeyaan cayntuu garanayaa isagu sumadanba waxaa weeya wuxuu kaga kalsoon yahay aragtideedaba wuu ku dhaaranayaa waxaa matalan waa laga qariyay oo kale wuxuu yihi neefka anaale waa ku dhaaranaya ama geel anaale waa ku dhaaranaya ma ku dhaaranaysa ahaa waa ku dhaaranaya kama la weydiiyey war ma yahay neefku sidaa intaan dhaarba la gaadhay hebel neefkaasi baadima kugu yahy magaalasa baadima kugu yahy waxaa laga yaha ninka islaam inuu yidhahdo de waa igu baaday arrinta ninku saa ugu guulaysto baadidiisi tii sumadlan iyada de warkeeda wadahay waxaa weeye dadka ba soo sheegaya way dhib badanta laakiin taa sumada lahayn taa sumada lahayn way dhib badantaada waxaa weeye waxaa weeye de waxay yidhahdaan soomaalida qaarkeed waxay tidhahdaa neefka sumada le aan sumada lahayn matalan marka la weydiiyo hore u lumay neefkaasi oo xoogaa ninkaa xoogaa waxbay u yar qarsaa magarasa dhaliil bay dadka xoolo dhaqatada ayaa noloshoodu waxay tahay haatan mid isbedel oo ku yimid waxayna si weyn ula socdaan waxyaabaha ka dhaca magaalooyinka iyo meelaha ka fogfog waxauna ii sheegay baahida ugu faraha badan oo u daboola inay tahay adeegsiga telefoonka iyo inay si sahlan u helaan adeegyada ay kala duwan ay helaan kuwaas oo eheladooda iyo dadka magaalooyinka joogaba ay fariin u dirsadaan loona keeno waxyaabaha ay u baahan yihiin qaarkoodna oo isagu u ka midka ahaana ay waxbarasho ka helaan kulana socdaan waxyaabaha kala duwan cabdikariin nolol v o a magaalada laasanood
duhur wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal mar kale ayaanu idin leenahay meel kastoo ad joogtaanba weli waxaan ku guda jirnaa idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta dhowaan waxaa magaalada muqdisho laga hirgeliyay adeega tagsi ah oo ka dhex shaqayn doona xaafadaha ay magaaladu ka kooban tahay adeegan oo ah mid ku cusub magaalada ayaa qaar ka mid ah dhallinyarada ka shaqeeya ee wadayaasha gaadiidka ka ay sheegeen inay nolol maalmeedkooga ka soo saartaan islamarkaana ay shaqo ka heleen waxaana dhallinyaradaasi ka mid ah ismaaciil aadan cismaan waxaana uu ugu waramay magaalada muqdisho wariyahayaga cabdiqaadir maxamed cabdulle
ni waxaan aada uga faraxsanahay shaqa abuurka ay noo sameeyeen dhaweye service lama dhihi karo dhawey taxi kule waa dhawey waa adeeg ku filan waa adeeg ka hadlaya service oo dhan ay qabtaan waxaana ka mid ahay darwallada oo training badan ay siiyeen tababar badan ay siiyeen waxaana ka mid ahay darwallada keliya oo maanta dadka in ay kaafin karto in isku digi karno insha allah
ka hor ma shaqaynaysay intaadan darawalnimadan iyo fursadan dhaweeye taxi helay ya dhalinyarada magaalada ka mid aan ahaa muddana waan shaqeeyey muddana baagamundo ah laakiin hadda markaan kusoo biray dhaweye waxaan ahaa baagamundo waxaan ii sameeyeen shaqo abuur aadaan ugu farxay
yaa ku tiirsan noloshaada
oo noloshayda hadda waxaa ku tiirsan laba qoys oo ah qoys aniga aan leeyahay iyo qoys ehelkayga
dadku se idiin arkeen taxi baad wadaa qiimo jaban baad ku wadaa sidee buu yaha suuqa
niyaho dadku way kale fikradda wa yihiin dadna qaar way ku soo dhaweynayaan aad bay ugu farxayaan barnaamijkani oo waddanka ku cusub oo ah barnaamij aada u jaban oo taxi service ah oo gurigaa kugu imaanayo oo gaari mukeef leh oo aada u wanaagsan dadna way cabasho badan iyo fikrad badan way soo jeeda lakiin ummaddan waxaan uwada sheegayaa in adeegan uu yahay adeeg adduunka o dhan ka shaqeeyo oo marka laga hadlayo waddamadan horumaray waxay u yaqaan uber taxi haddana xamroo yimid waa dhaweeye service waaye hargeysu ka soo bilaabay xamraa ku xigto adeegana waa adeeg ummadoo dhan la qabsan karto laakiin oo waddanka ku cusub yahay dadka fikradaha kala duwan aaminsan waxaan u sheegayaa in adeega dhaweeye aysan fikrad qaldan ka aaminsanin xataa way kusoo biirsan karaan gaarigooda way ku mid noqon karaan si ay maamulka noo sheegeen taasina wixii maamulka ay kala hadli doonaan
adigu darawal baa tahay qofku ma asaga kusoo awacayo kula soo xiriirayo mase systemka ama ama qaab shaqeedka kambaniganu soo maraya qofka
saddex abshin ayaa loo shaqeeyaa optionka koowaad waxaa u ah qofka abku kaa soo dalbanayaa kadib markuu abka kaa soo dalbado accept baad leedahay markaad aqbashid starti inaad u socoto ayaad u sheegaysaa asigana mobilkiisu ka dhex arkaya inta kilomitr usoo jirto daawanaya adna waad arkaysaa calaamad buluugana dhexda ku qoran intuu tilaabo kuu jiro kadib markaad u tagtid mobilkiisa wuxuu ka dhex dareemayaa arivin hona ka yeerayo inaad banaanka ku taagantaha gaariga taxi oo kale sidaasoo kugu soo raacaya waxaa u bilaabmaya tripka u bilaabmaya taas waa option optionka labaad waa inuu call systemka uu soo waca telefon lambar gaaban oo kadib ayuu gaari dalbanayaa waxay arkayaan systemka waxaa taalo baabuurta in laga hago gaariga ku dhow ayay ka dhex arkayaan meesha kadib ayagaa lambarka qofka ku siinaya gaariga u dhowna loo dirayaa kaasi waa optionka labaad optionka saddexaadna waa qof waddada ka istaajiyey aad marsiinaysid applicationka systemka aad ku xiriiraysid marka qofna ma qaadi kartid ilaa ad marsiiso applicationka ha qofna ma qaadi kartid adoona systemka marsiin si laguu ogaado shaqadaada inaad shaqo diyaar u tahay inaad shaqaynaysid systemka aad kula socdaa waan gartay shaqo abuur baan ka hadlaynaa dabcan adeegan kharashka ka soo gala dhallinyaradiina nolosheena ma kaafin karaa hadda kula hadlaya adeegan waa adeeg cusub aan rajaynayno muddo dheer haddaan sii wadno nolosheen hay laakiin hadda waa bilow adeegii haddaan kula hadlayo wax hadda cabashaa ama aan ka sheegan kara ma jiro qoyskayga waan ka biishaa gaariga badroolkiisa waan ka helaa kambaniga xaqa igu lahana waan ka helaa aadaan ugu qanacsanaa runaanta gaarigu waa kiraysan yahay adigaa la bahay kiradiisa gaariga waxaa loo shaqeeyaa systemka maalintii o dhan shaqada ayagaa ku abuurayo xafiiska officeka ku siinayo iyo applicationkaba maalintii waxaad shaqaysid divide by tria loo kala qaybinayaa qaybna waxaa iska leh kambaniga qaybna waxaa iska leh adiga qaybna waa qaybtii badaroolka ahayd
dhallinyaro badan oo muruqmaal oo adinkida lamid dabcan bajaajo wada ayaa maalmihii dambe cabasho qabay markaad la sheekaysateen daboos ogtiin adinkee maxaa idin sheegayaan yo markaad la sheekaysateed cabashooyin waa iska jirtaa laakiin maamulkuna way qaar badan bay u yeereen oo xaflad loo sameeyey qada ah annaga hor system baan ku shaqaynaa bajaajku waxay noogu duw yihiin waddooyinka iyo xaafadaha luqluuqay wareegayaan annagana ab baan ku shaqaynaa iyo qof si kadiisa oo noo istaajiyo abka marsiino laakiin ayaga waxooda waa waddaday ka helaan irsaaqaduna magaaladan afar milyan ka badana ku nool ama ku dhawaad sidii la sheegay qof walba irsaaqadiisu inuu helayaan aaminsanahayo keliya bajaaj labaatan kun ay gaaraysa annaga hadda baabuurteenna waa baabuur cadadan waaye oo abna ku shaqayno oo baabuur service oo ammaano leh marka waxaan isleeyahay dadku qaarkoodna ay aaminsan yihiin inay sahmeyn weyn aysan isku geysan karin marka adinkaa ka fursad yar waa idinka fursad badan yihiin si fiican ayagu aad boqolkiiba boqol waa inaga fursad badan yahay ayaga lakiin annaga abka iyo barnaamij system aan ku shaqaynaa oo qofku waa inuu call systemka soo maraa ama qofku waa inuu systemka marsiyaa ama waa inuu qofku oo isoo dalbadaa okay haddii sidaas aad u fahamtay lana hadasheen dhallinyarada maxaad uga dhaadhacsii weyseen intaysan mudaharaad dhigin intaysan bannaanka usoo bixin maxaad ugu sheegi weyseen markii hore ee, sida xafladda maanta aan u dabaaldegayno ama aan ku furayno daafurka dhaweeye ee, maysan dhicin ee, waqti koobanaan haye maalmaha ciidda darteeda iyo in applicationka dadka la baro iyo systemka dadka la baro aan ka hadlaynay laakiin kadib ee, markii aan aragnay buuqii iyo wixii maamulka la wadaagna annagoo darwalada ah magaalada dhex joogno darwaladii i- iyo maamulkii markay wada hadlayn ayay waxaa lasla garta in dadka ugu caansan badaajileyda ama guruub badan leh in lala kulmo lala xaajoodo waa lala xaajooday taasi maamulka ayaa ku shaqo lahan laakiin darwalada inta badan waan qancinaa waan u sheegnaa aad bay noola qanacsiyiin
imise dhaliiraha shaqo buu heshay ee, kooxdii dhalinyaradu way badan yihiin liistiga hadda eh, tir ahaan guud ma hayo laakiin dhalinyarada aad bay u badan yihiin oo dhaweeye ka helay qaar hadda shaqaynayo iyo qaar hadda taan gaar- baabuurta cusub hadda eh, lagu bilaabi rabo
marka noloshiina waxbay ka bedeli doontaa Eh, isaan rajanaya insha allah waa hagaag dhegeystayaaalkaas waxaa ahaa ismaaciil aadan cismaan oo ka mid a dhallinyaro tagaasi adeega tagaasiyo lagu soo kordhiyey magaalada muqdisho ka howlgala waxaana uu warramayey waryahayaga cabdiqaadir maxamed cabdulle shirwaca markana dhinacii heesahaan ku yara nasanoo codka macaan ee aamino faarax heestii hawaawi guushaan hantiye ka haraamiyey hifiqadaya allaha iyo hubaal hubaaligayaal waa codka fanaanada amino faarax dhegaystayaal haddaynu intaasi kaga soo gudubno haatanna aynu ku soo dhowaada xubintii ciyaaraha waxay noo soo diyaariyey waryahayaga maxamuud mascade
kooti waxaanu wanaagsan dhegaystayaa dhammaantiinba kuna soo dhowaada xubinta ciyaaraha idaacadda duhurnimo ciyaaraha kama dambaysta ee koobka kubadda cagta adduunka ayaa waxaa isugu soo baxay afar dal afartaasi laba ka mid aan hawa habeenkii xalay ahaa ayay fooda isdaleen oo faransiiska iyo beljamka ayaa isku dhacay labadan qaran ayaa ah labada qaran ee loo saadaalinayo midkood inuu koobkan ku guulaysanayo tan iyo markii beljamku ay ka soo badiyeen baraaziil oo koobkan loo saadaalinayo jarmalkii iyo sbainna ay waa horeba garoomada ka tageen ayaa haddana habeenkii xalay ahaa labada kooxood waxay soo bandhigeen ciyaar isu dheeli tiran oo koox waliba ahay ay kooxda kale ilgooni isaga eegeysay isla markaasina ay ka cabsanaysay in weeraryahanadoodu ay gool ka dhaliyaan qaybtii hore ciyaartana waxay labada kooxood ku kala nasteen eber iyo eber ciyaaryahanka aiden hazard ee xulka qaranka ee beljamka ayaa isagu kooxdiisa fursado badan u abuuray qaybtii hore ciyaarta walow aanay kooxdu ka faa'iidaysanin qaybtii dambe markii laysugu soo noqdana garabkooda laga baxay beljamka oo ciyaaryahan samuel mtiti oo difaaca uga ciyaara kooxda kubadda cagta ee barcelona faransiiskuna ay rag ay ku tiirsan yihiin ka mid a ayaa rigoore ama aan idhaahda ee koorna uu soo tuuray ciyaaryahan grushman shabaqa la helay oo dabamariyey goolhaye cotwa waa goolhayaha xulka qaranka ee beljamka ciyaaryahanada debroyn lukaku iyo ciyaaryahan aiden hazard ayaa qaybtii dambe ee ciyaarta isku dayayey inay waxuun ka beddelaan qaabka ciyaartu u socotay weeraro joogtaana waxaa qaadaya ciyaaryahan aiden hazard oo isagu mar walba oo kubadda qabto ay saddex ilaa iyo afar ciyaaryahaano ku waardiyeynayeen xulka qaranka ee faransiisku taasina waxay suuro gelisay in aan beljamku wax goola la imaanin oo sagaashankii daqiiqo hal gool iyo waxba lagaga badiyey sidaasina xulka qaranka ee faransiisku waxuu ugu soo gudbay ciyaarta kama dambaysta ee koobka kubadda cagta adduunka markiisii saddexaad iyadoo laba maroo hore marna uu ku guulaystay marna laga qaaday oo markii ugu dambaysay sannadkii labada kun iyo lixdii xulka qaranka ee talyaanigu ay rigoorayaal kaga badiyeen faransiiska ayaa haddaba waxa uu sugayaa cidda soo gudubta ingiriiska iyo kroweshiya oo iyaguna caawa fooda isgelin doona xulka qaranka ingiriiska ayaa in dhoweydba warbaahinta dalkiisu waxay aad u hadal hayeen in ay kooxda ingiriiska u qalanto inay koobkan ku guulaysan karto weliba waxa ay ku heesayeen koobka kubadda cagta adduunka mar kale guriga ha lagu soo celiyo sidii ay tahay inay koobkan marar badan qaadeen oo kale si kasta ay noqotaba malaha waxay ula jeedaan kubaddan ikhtiraacnay oo innaga ayaa kubadda cagta keennay mar kale dib kubaddii ha noo soo noqoto waxaase hortaagan xulka qaranka ee korweysha ciyaaryahanada moderage iyo rakatij wiilasha qadka dhexe banuuniga ugu falanqeeya kooxaha kubadda cagta ee barcelona iyo real madrid islamarkaasina korweyshii halkan keenay ay adag tahay ingiriisku inay si sahlan kaga badiyaan ciyaaryahan luka madrij ayaa markaa adeegto sida uu soo ciyaaray ilaa iyo haddana kooxdiisa halkan soo gaarsiiyey waxaa la qiraya amama dad badan isku raacsan yihiin haddii uu ciyaarta kama dambaysta u soo baxo in uu ku guulaysan karo ciyaaryahankii ugu wanaagsanaa intii koobkani uu ka soconayay waddanka ruushka haddaba la arki doonee labadan qaran ee ingiriiska iyo koroweshiya midkii ku soo baxa ciyaarta ay caawa ciyaarayaan islamarkaasina ka hortaga xulka qaranka ee faransiiska oo isagu dalcad halkaasa labadaasi dal midkood ku sugaya dhinaca kalena beljamka iyo kooxdii laga soo badiyay labada dal ayaa iyaguna kaalinta saddexaad u loolami doona dhinaca iyo haddii aan ajaleeco wararka kooxaha kala gedisan ee ciyaaraha dunidana waddankaasi talyaaniga sheeko cusub ayaa ka soo cusboonaatay kadib markii ciyaaryahankii kooxda real madrid ay ku dhaaran jirtay christiano ronaldo uu ka tegay kooxda real islamarkaasina uu ku beeray kooxda kubadda cagta ee yuventus ciyaaryahan kan ayaa kooxda yuventus waxay kula soo gaartay lacag kuru dhaafaysa boqol milyan oo dollarka maraykanka ciyaryahana christiano ronaldo ayaa waxauu heshiiska yuventus uu la galay u gaarayaa muddo afar sana ah isagoo sida la leeyahay sanadkii qaadan doona soddon milyan oo ganiga ingiriiska sidoo kale ciyaaryahan christiano ronaldo muddadii dheerayd ugu ciyaarayay kooxda kubadda cagta ee real madrid guulo badan ayuu la gaaray waxa uuna kooxdaasi la qaaday afar koob oo qaaradda yuruba iyo weliba afar mar uu noqday ciyaaryahanka dunida ugu wanaagsan ciyaaryahan christiano ronaldo ayaa qoraal dheer uu u diray kooxda kubadda cagta ee real madrid taageerayaasheeda iyo maamulkeeda waxa uu ku tilmaamay in ay tahay koox qalbigiisa iyo maankiisa aan abid ka ko'i doonin islamarkaasina meel kasta iyo goob kasta uu joogo uu mar walba taageero u ahaan doono kooxda kubadda cagta ee real madrid haddaba la arki doona ciyaaryahan christiano ronaldo inuu kooxda kubadda cagta yuventus ka gudbiyo meesha ay ku harto mar walba ee semifinalka amaba ciyaarta kama dambaysta ah ee koobka qaaradda yurub ooy kooxdu muddo u dhabar adeegayso islamarkaasina ay ku taamayso inay mar kale dib u soo xanato dhinaca iyo waddanka ingiriiskana ciyaaryahan riyaad mahrees wiilkii koobka lester city ee mucjisada ahaa u qaaday ayaa waxa uu ku biiray kooxda kubadda cagta ee manchester city ciyaaryahan mahrees ayaa manchester ugu kacay lacag gaaraysa lixdan milyan oo ganiga ingiriiska waana ciyaaryahankii ugu qaalisanaa kooxdu ay abid soo iibsato ciyaaryahan mahrees ayaa ah weeraryahan aad ugu xariiftaba kubadda islamarkaasina waxaa la leeyahay waxa uu awood u yeeli doonaa weeraryahanada kooxda kubadda cagta ee manchester city dhegaystayaal xubintii ciyaaro waa naga taatana kulan dambe waa masxan dabeedna sidaa iyo nabadgelyo
ciyaarihii iyo maxamuud mascadda aanu intaasi ku dhaafno gebagabadii idaacaddeenaan ku sii siqaynaa markana waxaanu idiin soo qabannay cododka macaan ee cabdihani xaashi iyo yurub genyo
adaan qayr ka hawlahaa qoysya reer kula dhiso quruxda aad leedahiyo dadnima rabbi kahama qadin yurubey yurube qaalidii haween adaan qayr ka hawlahaa qoysya reer kula dhiso quruxda aad leedahiyo dadnima rabbi kaama qadin qabkiyo qabkiyo dooqhayga iyo ankayguna kuma qawadin adun baan kugu qalceemiyo qaybsami karaa qalbigu mugiisu hadduu qof yahay miyo laba qaadaya la mugiisu hadduu qof yahay miyo laba qaadaya qabkiyo qabkiyo dookhayga iyo ankayguna kuma qawadin adun baan kugu qalceemiyo qaybsami karaa la qalbigu mugiisu hadduu qof yahay iyo laba qaadaya la mugiisu hadduu qof yahay iyo laba qaadaya
waa hagaaga dhegaystayaal heestaasi ay ku wada luuqaynayaan sida wada jirka codadkooda talantaaliga cabdihani xaashi iyo yurubgeeyo ayaa gebagabo ahayd idaacadii duhurnimo barnaamijka dhallinyarada maanta waa falastiin axmed iimaan iyo anigoo cabdixakiid maxamuud shuruuc iyo guud ahaan bahda v o a idinle sidaa iyo nabadgelyo
qabyada nolosha ahoo dhulka boqor maarays lehiyo waxaa jira meel qallalan dadkana ruux qaniya iyo darweeyaan quud hele qabyada nolosha ahoo dhulkaba qormaarayslihiyo waxaa jira meel qallalan